munaasabaddan oo ay ku qalin jebinayeen ku dhowaad labaatan arday oo bartay xirfadda caafimaadka ee aasaasiga ah waxaa lagu qabtay magaalada guraceel ee gobolka galgaduud waxaana ardaydani ay ka qalin jebiyeen macadka almacmuur oo ka mid ah macaahidda waxbarashada ee ka howlgala degmada guraceel mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka ee galmudug iyo sidoo kale macalimiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa munaasabadan ka qayb galay ugu horeynna macalin cabdiraxmaan daahir ciise oo ka tirsan maamulka macadkaasi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ardaydan qalin jebinaysa
hadday afkaan ku dhufta maadooyinka ardadu ay ku hubaysan yihiin ama ay ku labisan yihiin ama xirfadda ardadu ay ku hubaysan yihiin waxay qaateen ku dhowaad toban maado maadada koobaad waxay soo qaateen fast aid waxaa laga yaabaa waa jooga agaasimihii isbitaalaadka ardadan ardadii ka horreeyay neersin ahaan ay uga shaqeeyaan oo shaqaalaha caf ay ka mid yihiin ka shaqeeyo isbitaalaadka degmada dictoorka oo nagala soo qayb galay tiitinkooda naga soo qayb galay ardada marka fast aid ayay qaateen qaybihiisa kala duwan baraaticalkiisa qaateen waxay kala qaateen vital science qaateen injection ay qaateen anatom and physiology qaateen munaasabadan oo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardayda baratay xirfadda caafimaadka ee macadka almacmuur ka qalin jebisay waxaa kelmadoo ka jeediyey marti sharaftii ka qayb gashay oo isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada iyaga oo dardaaran la wadaagay ardayda qalin jebinaysa waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan farxaddeena soo koobi karin waxaan leeyahay macalimiinta iskuulka almacmuur iyo dhammaan mas-uuliyiintiisa waxaan leeyahay aada iyo aad dadka waxaa laga yaabaa inaan u naqaano keliya dadka dadka dila dadkan kale oo xabadda lagu dilo xabadda birsamaala dad qof haddaa ku dishid qaatilaa tahay dilaayaa tahay weliba dilaay qarsoonaa tahay adiga laguma ogo laakiin dadda ku ogyaa waaye rabbigii koonkan abuurtay ayaa ku og daawo qaldan way ka dhibaato badan tahay xabadda waaba loo jeedaaye midaana ka dhibaato badan waxaa laydinku aaminaa oo la ini soo diraa waa dad xanuunsan oo waxa ay qabaan aan qarsan karin haddii aada sheegtaan waxaad noqonaysaan dad waufu bilcahdi in alcahda kaana mas-uulan ilaah id qur-aan dhah ugu dambeyntiina mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha caafimaadka iyo waxbarashada ee galmudug ayaa dhankooda goobta ka hadlay inaad ka qalin jebisaan xirfadda caafimaadka oo aada ka qaadataan shahaado caafimaad si aada ugu adeegtaan bulshadiina waan ku faraxsannahay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug waxay ku faraxsan tahay ardayda mar walba waxbaranaya xirfadaha kala duwan kasoo qalin jebinaya aada baan usoo dhaweyneynaa waxayna muujinaysaa horumar iyo bulsho hore u socota ayay muujinaysaa sababto cilmiga ka horeeya hadda maanta waxaad barateen waxa loo yaqaano h one so haddaad marka horeba aqoonba waxa uu yihi haddii aad baarta micno ma ku samaynayso macadkan ayaa waxa uu horey usoo saaray dufcado hadda ka howlgala xarumaha kala duwan ee caafimaadka ee degmadaasi gurceel qaarkood waxaana loo arkaa in ahmiyad gaar ah ay u leedahay barashada xirfadda caafimaadku bulshada iyada oo sidoo kalena ay wax weyn kusoo kordhinayso shaqo abuurka iyo kordhinta wacyiga bulshada ee dhanka caafimaadka